maanta magaalada labaad ee cagaag waxaa laga bilaabay masaajid aada u ballaadan uu dhagax dhigay guddoomiyaha degmada cegaag cabdi xaaji cali cilmi cabdiriigle haddaba teleefoonka degmada cegaag ayaan gorowet kula xiriiray guddoomiyaha waxaana weydiiyey masaajidka inuu faahfaahay naga siiyo inta uu leegyahay iyo weliba qorshaha masaajidkaas loogu talagalay guddoomiye arrimaha faahfaahin naga siiy
waa mahadsan tahay lector horta masaajidka maanta saaka ayaa la bilaabay masaajidkana daacadiisu waxaa weeye waa masaajid runtii masaajidada meelahan ugu weyn waa masaajid waxaa weeye ilaa boqol mitin weeye oo wareega marka laysku soo duubo saaka ayaana seeskii la dhigay waxaan rajeyneynaa in jaaliyadda reer cagaag ama dadka muslimka ah ee mandaqadan ku nool ama gudaha joogeen ama dibadda ha joogeen inay gacan weyn ka geystaan sidaa ayaanu rajeyneynaa magar gudoomiye saaka waxaan u maqaalaa dhamaanka laga soo gaaraya ceeg sheegayaan ilaa ceeg sitay oo kasoo qaybgala dad aada u fara badan markaa saaka ayaa si rasmi loo bilaabiya masaajidka tagaan maanta masaajidka shalayna waa la dhagax dhigay saakana waxaa la bilaabay in la seeso dad badan baana dhagaxdhigiisii ama seeskiisa kasoo qayb galay reer ayaa keliya maaha mandaqadama ku nool reer yeelaa kamida reer hurufadhi baa kamida magaa magaalada kale ayaa galbeed baa kamida agaagka kale marka diin badan iyo waxgarad badan iyo dhalinyaro iyo iyo cid kasta iyo cuqaal cid kastaba way kasoo qayb galeen masaajidkiina waa la seesay maanta aseesa ku dhamaaday gudoomiyaha degmada caag ayaa tahay cabdixaaji cali cismaan cabdirigle masaajidkan see degmada caag gaar ahaan magaalada labaad ee weyn intay lag dadka faa'iido intay lag u keeni karaa dadka ku dhaqan magaalada cagaaga hadda masaajidka hore wahaa
wallahi erto waa farxad weyn oo kusoo kordhay waayo magaaladu markii hore waxay ahayd waxay lahayd masaajid saa u weyneyn oo qabyo ah oo seeska uu yaallo hase yeeshee masaajidka waa la weyneeyey meeshii hore waanu ka bedelnay masaajid cusub oo weyn baanu ka dhignay masaajidkana wuxuu ku siisaba horta muslimiin leeyahay dhammaan dadka muslimiinta ah oo dhan meesku ay joogaan wuxuu kaloo muhiimad weyn usii leeyahay dadka degaanka agaag ama labada agaag ama dadka deriska iyo dhammaan jidkan oo ah jid istaraatiiji ah oo dad muslin oo fara badan oo taraaga ay maraan wuxuu faa'iido weyn u yeelanayaa qofkii kasta ee cibaadada alle ku taxalluqa ama muslim oo dhan buu faa'iido u leeyahay gudoomiye maxaad ugu baaqasaa dadka muslimiinta ah ee ee kaa dhegeysanaya barta internetka ciyaarka online gaar ahaan jaaliyadaha dhegeysanaya culimada maxaad ugu baaqasaa iyaga inay bartayga
dhammaan horta dadka muslimiinta ah waxa weeye meel kasta oo ama masaajid ama golaha cibaadada ilaahay lagu lagu caabudo dhammaantood dadka muslimiintii dee way danaynayaan waayo dadku gurigiisa rasmigii waa guriga aakhiro marka dhammaan dadka mandaqada ku nool hadday tahay gobolka cayn ama dadka kale ee deriska hareeraha naga xiga gaar ahaan culimada howlgallada masaajidada had iyo jeer u taagan iyo tabarucaadka iyo dadka dibadaha ku dhaqan iyo kuwa dalka waxaan ku baaqaynaa dhammaan wixii danaynayaa cibaadada rabi ama gacan ka geysta arrimahaas oo kale ee rabiga casriga ku taxalluqa waxaanu ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan dibadiyo daaqil inay gacan rabi geystaan masaajidkii sida loo dhamaystiri lahaana qof kastoo muslin uu xilis ka saaro hadday jaalidaha dibada tahay gaar ahaan kuwa agaag kuwa kale ee mandaqada ku nool dhammaan waxaanu ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan si waana ka filaynaa in ay gacan ka geystaan haddanba waxaa gacan ka geystay dad magaranaysaa muslimiina oo ku nool kuweyt baa gacan ka geystay aada iyo aadna waanu ugu ducaynaa waanu ku ammaanaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu ajir uu xagga siiyo dadka kale ay kasoo qaybgeli doonana sidaa ayaan ugu ducaynaynaa waxaan leeyahay masaajidka si buuxda oo degdega laisugu taago cidi kasta ee muslima ee agagaar ku nool sidaa ayaan rajeynaa waana ka rajeynaynaa inay naga aqbaalo codsigaa iyagoo ka faa'iidaysanaya jaaniska masaajidka kale ee ballaaran sidaasaan rajeynaya okay gudoomiye ugu dambayntii degmada aad joogto iyo waxaad dalwarbixin naga siisay adoo soo koobay xaaladda abaarta iyo biyo la-aanta deegaanka cegaag iyo la hurfadhi adigu aad ka tahay gudoomiyaha balwarbixin gudoomiye naga sii sida ay tahay abaarta iyo jileelka hadda ka tahay deegaanadaasi
adeer warta dhulka siaad ogtahay mooyaane waxoogaa roobabaa sanadka helay laakiin waxoogay roobka waxay sababeen in dhammaan dadka deriska ee ilaa bari ilaa galbeed ilaa xitaa kilinka shanaad ilaa agagaarkan oo dhan inay isugu yimaado waddankan magaalooyinkana waxay ahayn magaalo cusub baraagahooduna aada bay u koobnaayeen fiigna may lahayn ama biyodudur oo meel ka soo baxa marka waxa weeye waxaa jirta biyo la-aan aada iyo aada iyo aada u saamaysay oo waxoogaagii dee baraagaha iska kooban galayna dadkii soo guurtada ayaa marti noqday oo faraha looga qaado dadkii dee waxba wada qabay oo cidibo wax ma kala xidan haddeerna aada iyo aada baa runtii ay culays weyn weyn weyn ugu haystaa xagga biyalaanta waxaa kaloo sii dheer xagga xaalufka oo aada iyo aada iyo aada iyo aada xooluhu hadda ay ay khatar ugu jiraan in ay xaaluf waxyeelo baan usoo gaadho dee xolula wasaad ogtay mooyaane waa lafdhabarka soomaalida ee dhaqaalaha ama dadka halkan degan uu ku tiirsan yahay ama soomaaliduba ay ku tiirsan tahay marka waxay aada iyo aada runtii culays weyn weyn maanta ay ku haysaa dad iyo dunyada xagga biyaha iyo xagga cuntadaba gudoomiyaha degmada cegaag cabdi xaaji cele calmi cabdiriigl ayuu ahaa goorabad khaaska taleefonka igu warramayey isagoo ku sugan degmadaasi cegaag gudoomiya aad oo maasi tahay aada iyo aada adaa mudan